asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo ee aynu ku soo qaadanno sheekooyinka farada badan weliba sheekooyinkaasoo ah kuwa jilicda san iyo kuwa ad adag intaba iyo kuwa dhexdhexaadka sheekooyinka jilicdasan markii laga hadlahayo waa sheekooyin jilicsan oo jacayl ku lug leh oo korin ku lug leh oo koolkoolin ku lug leh oo maxabo ku lug leh oo isqaabilid ku lug leh oo martisoorid ku lug leh oo qaabab fara badan maaragtay oo nolosha qaybaheeda kala duwan ah macaan u leh ama qabow u leh ama jileec u leh ama deganaan u leh ama maaragtay howlaha noocaasa howlo u ah weeyaan qaybo oo marka howlaha jilicsan laga hadlayo qaybna waxa weeye howlaha adag howlaha adag markii laga hadlayo waa kuwa gar cadaawada ee ishardiga isdagaalanka wax kala jiidashada iska hor imaadka iska celinta iyo howlaha maaragtay waaweyn kuwa ku lugle sheekooyinka dhexdhexaadka ah waa kuwa maaragtay ka hadlahaya tabaca digniinaha maaragtay ismartiqaadka isujindhashada isunixidda iscaawinta isgargaaridda iyo howlaha noocaasee farada badan iyo kuwa khuseeya ee maaragtay dareen taabadka leh ee dad soo jiidashada leh ee kalgacaylku ku dheehan yahay ee wanaagga iyo isxurmayntu ku dheehan tahay waxaasoo dhan waa qaybaha ay xubinta murtida maantu ka hadasho marba waxay noqonaysaa noocyadaas aan sheegnay oo kalgacayl iyo howlaha ku dheehan ayay muujinaysaa marna dagaal iyo wax iska celin iyo warmasoofaysi iyo hoog iyo ba iyo waxyaabaha khuseeya ayay kaaga digaysaa mar kalena waxay kuu sheegaysaa wax soo saar iyo waxyaabaha wax soo saarka ku xeeran ee farada badan ee noocyada kala duwan leh kuwaasoo nolosha qaybaheeda kala duwan ama nolosha qaababkeeda kala duwan horumar iyo tusaaleba u noqon kara ayay haddana kutusaysaa xubinta murtida maantu qaababka farada badan ayay dadka wax u fahansiisaa waana qaababka loo baahan yahay inaad si toosa u garato teenan maantana ee idamka iibe waxaan ku soo qaadanaynaa haddii iibe idmo dadka laysku tuhmo waxaa jira dad fara badanoo iyagoon xidhiidh lahayn yaa la dhihi hebel saaxiibka hebel maogtahay oo aniga cabdinaasirahoo saaxiibkaa hebel ka warran la yidhi oo kaleento oo nin aanaa saaxiibba ahayn ama badhaantiisaa kore un aan isnaqaano oo kaleento haddii lagu dhaho saaxiibkaa hebel ka warran marka haddii nin un bidhaantiisaa kore aan isnaqaano oo wax hoose iyo wax wada cun iyo sheeko wadaag iyo maaragtay arrin falanqayn iyo howlo noocaasa nin aanaa islahayn haddii lay dhaho saaxiibkaa hebel ka warran maxaan leeh wixii aan dhihi lahaa ayaa nin meeshanu yidhi nin meeshana ayaa yidhi oo ka mid ah xubinteenna murtida maanta aynu ku soo qaadanayno kolkaasuu wuxuu yidhi haddii bidma saaxiibkaa hebel ka warran baa leeyi markaasuu yidhi anigii hebel timahanagu isku dhan uma xiirmaan anigii hebel timahanagu isku dhinacba uma xiirmaan halkaa maxaad ka aragtaa ninka saaxiibkaa hebel ka warran baa layidhi arrinta saaxiibtinimo ayay joogtay isna muxuu yidhi timahanaguba isku dhinac uma xiirmaan halkaa maxaad ka aragtaa waxaad ka aragtaa ninkaas inuu ahaa nin af soomaaliga isagu leh yaqaana qaababkiisa iyo sida uu u dhaco iyo ujeeddooyinka laga leeyahay iyo sida looga falceliyo ama looga jawaabo ama looga maaragtay warceliyo nin yaqaana oo bisil oo afka isagu leh inuu ahaa ayaa halkaa ka soo baxday wuxuu yidhi anigi hebel timahanagu isku dhan uma xiirmaan hadda marka nin aydnaa isku shaqaba ahayn ama aydnaan maaragtay sheeka wadaag ahayn ama aydnaa asxaabba ahayn saaxiibana ahayn isku jaalna ahayn haddii lagu dhaho saaxiibka hebel ka waran waa inaad dhahdo anigi hebel ahaa timahanaguba isku dhinac uma xiirmaan seen saaxiib ku nahay timahanaguba isku dhinac uma xiirmaan macnaha waxaa weeye isku shaqo ma nihin isku hawl ma nihin saaxiibba ma nihin waxna dhex mara xitaa tintanana markaan xiiranayno isaguna dhowr buu jartaa anna timi caadi ah oo dhukur ah oo madaxa yaan xiirtaa anna madaxoo dhan muluq baan ka dhigtaa isna jeeguu xiirtaa oo kaleento ayay noqon kartaa si aan marka saaxiib ku nahay dee nin dhowr le iyo ninaan dhowr lahaynna saaxiib maba noqon karaanba waa say ka dhigan tahay moogtahay wuxuu yidhi anigi hebel ahaa timahanaguba isku dhinac uma xiirmaan ayuu hadalkii kusoo gabagabeeyey taasoo noqotay biyo kama dhibcaan marka ninkii haddii lagu anigi hebel timahanagu isku dhinac uma xiirmaan dee adiga laftaada ayuu kuu yidhi ee keligii ma uusan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka iibe waxaa la yidhi halaag lama hadhiyo halaag lama hadhiyo